سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu walaalayaal hore uga soo hadallay salaadu qiimaha ay ku leedahay islaamka dhexdiisa iyo cuquubada iyo xukunka uu mudanayo ama leeyahay qofka salaada ka taga ayaynu si faahfaahsan uga soo hadalnay hadda waxaynu gelaynaa insha allahu tacaala alla wuxuu inaga karsiiyo axkaamtii ay salaadu lahayd waxaynu ka horaysiinaynaa tahaarada waayo rasuulku sala allahu alay slm wuxu uhi miftaaxu salaa tahuur salaada furaheedu waa tahaaro qaadashada markaa salaada tahaaro ayaa ka horaysa tahaaradii markaa inaynu wax ka ogaanaa waa laga maarmaan si salaadeennu ayuu ansaxdo markaynu tahaaro ka hadlayno walaalayaal waxa lagu tahaaro qaato waxa u asale biyaha biyaha ayaa lagama maarmaana markaas inaynu wax ka ogaano biyuhu walaalayaal marka ay biyo yihiin ee maa-ul mutlaq laydhaha een waxba lagu xidhin ee biyihii caadiga ahaa ay yihiin waa daahir waxna way daahiriyaan daahir mutahira baa lagu tilmaamaa nafdooda waa u daahir waana mutahiro waxna way daahiriyaan oo qofkii masalan ku qabaysanaya ama ku weysaysanaya ama masalan mare iyo shay ka nijaasoobay ku maydhaya waa u gelayaan markaa hadday biyihii idlaaqan yihiin oo biyo uun la yidhi oon wax lagu xidhay aanay jirin nafdooda waa u daahir waxna waa daahirinayaan ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi wayunazilu calaykum min asamaa'i maan liyutahirakum bih waxaa alla soo dejinayaa korkiina samada xaggeeda biyo ayuu ilaahay idinkaga soo dejinayaa isagu idinku daahiriyo ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi waanzalnaa min asamaa'i maa'an tahuuraa waxaan ka soo dejinnay samada biyo wax dahiraya oo daahira baan ka soo dejinnay ayaa ilaahay uu yidhi markaa waxa ka saara biyahaasi inay daahir nafdooda u yihiin waxna daahiriyaan haddii ay nijaasa ku dhacdo nijaasadaasina ay ka beddesho ama xagga dhadhanka ama xagga urta ama xagga midabka saddexdaa mid ka mida hadday nijaasada biyaha ku dhacday ka beddesho biyahaasi biyo nijaasoobay bay noqonayaan oo aan lagu dahaaro qaadanaynin ee iyagu hadday ku gaadhaan inaad biyo kale oo daahira iskaga nadiifiso ay laga maarmaan u tahay haddii biyaha ay ku darsamaan shay daahir ah sida daqiiq oo kale zacfaraan oo kale saabuun oo kale markaasay ka kaxeeyeen magacii biyannimo oo waxaa loo bixiyey qoosh ama waa saabuun baa layidhi ama waa zacfaraan baa layidhi oo biyihii magacii biyannimo way ka tegeen kuwaasi naf ahaantooda waa u daahir oo hadday kugu duulaan wax nijaasa ku gaadhsiin maayaan laakiin lagu tahaaro qaadan kari maayo maad maadaama ay magacii biyannimo ay ka tegeen oo waxaa daahirka ku darsamay ay ka kaxeeyeen biyuhu haddii ay yar yihiin isla markaa nijaasana ku dhacdo aanay doorininna midab iyo ur iyo dhadhan midnaba kamay doorinin biyaha waxay ku tegeen culimo fara badani inay daahir mutahira yihiin nafdoodana u daahir yihiin waxna daahirinayaan markaas biyihii mustacmalka ahaa culimo fara badan baa iyaguna ku tegaya inay iska daahir yihiin markaa biyaha intaas ayaynu ku dhaafaynaa waxaynu markaas u gelaynaa oo aynu wax yar ka tilmaamaynaa markaynu biyihii ka hadallay habkii markaa qofku uu xaajadii iyo dantii u gudanayey ee marka uu masalan doonayo inuu ama kaajo ama saxaroodo istijoonayo bal aadaabtii looga baahnaayo islaamku u dhigay ayaynu wax ka tilmaamaynaa kow walaalayaal qofka xaajada iyo dantiisa gudanaya waxa lagama maarmaan u ah in aanu sii qaadanin wax ilaahay magaciisu ku qoran yahay ama magaca rasuulka ama wax dikri iyo xusahi inaanu ku qornayn waxay ku qoran yihiin waa inaanu sii qaadanin waxay ka soo reebaan culimmadu haddii masalan dee inuu hallaabo uu uga baqanayo mooyaane waa inuu iska sii saaraa oo meel sii dhigtaa wixii ilaahay magaciisa iyo xuska ilaahay ay ku qoran yihiin waa inuu iska sii dhigaa waxa la yidhi rasuulka sala allahu alay sl anas uu ka warinayaa khaatam ayuu xidhay rasuulku waxaa ku naqshadaysnaayoo faska ugu jiray muxammedun rasuulullah marka uu khalaha gelayo wuu iska sii dhigi jiray baa layidhi waxaa kaloo walaalayaal lagama maarmaan ah inuu qofku fogaado dadkana iska asturo siiba marka uu saxare iyo maagan yahay waa inuu dadkana ka fogaadaa iskana asturaa si aan loo maqal dee waxaan ka soo baxaya sawd uu leeyahay iyo ur uu leeyahay toona marka meeshu ay meel bannaan tahay weeye ee meel loogu talagalay aanay ahayn maxaa yeelay xadiis jaabir ibnu cabdillaahi laga warinayo ayaa wuxuu rasul yidhi rasuulka ayaan la baxnay safar dabeetana rasuulku ma xaajo gudan jirin ilaa yuu naga libdho oo aan la arkaynin waxa markaa aadaabta ka mida inuu markaa marka uu sii gelayo uu dikrigii mashruuca ha la yimaado uu yidhaahdo ilaahay magacaabule bismi illaahi allahuma ini acuudu bika min alkhubsi waalkhaba'if magaca ilaahay baan dayr ka dhiganaya oon qabsanaya ilaah waxaan kaa maangelayay shaydaanka kiisa lab iyo kiisa dhadigba waxaa lagama maarmaan ah inuu hadalka joojiyo hadalkaasi ama xus ha ahaada ama wax kale ha ahaadee marka haddii la salaamo celin maayo aadaan uu maqlayo ajiibi maayo haddii masalan uu hindhiso oo kale nafdiisa ayuunbuu ilaahay ku mahadinayaayo waxba koru qaadi maayo maxaa yeele rasuulka sala allahu alay slam waxaa laga wariyay xadiis ibni cumar inuu nin soo maray rasuulka oo kaajaya dabeedna wuu salaamay rasuulku salaamtii kamuu celinin waxaa kaloo cadiya rasuulku sala allahu alay slam uu ku yidhi yaanay laba nin bixin iyagoo doonaya inay xaajo soo gutaan oo cawradii fayday oo sheekaysanaya maxaa yeelay ilaahay arrinkaa wuu ugu cadhoonaya ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi waxaa ka mid a aadaabta ay leedahay xaajo gudashadu waa inuu qofku qiblada weyneeyaa oo aanu xaggaa qiblada lana qaabilin dabadana u jeedinin rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi marka uu midkiin dantiisa u fadhiisto falaa yastaqbilu lqibla walaa yastadbirha yaanu qiblada qaabilin dabadana u jeedinin weliba waa marka ay meeshu tahay meel bannaan ee haddii ay wax kaa horeeyaan ama meeshu meel dhisan ay tahay wax dhibaato a mare waxaa lagama maarmaan ah inuu qofku doonto meel jilicsan si aan nijaasan iyo waxan ka dhacaya aanay ugu soo duulin waa inuu meel jilicsan u tagaa maxaa yeelay abi muusa waxaa laga wariyey inuu yihi rasuulkaas ayaa wuxuu tegay meel jilicsan oo gidaar agti ah dabeedna rasuulku waa ku kaaji waxaanuu yidhi marka uu midkiin doonay inuu kaajo falyartada libawli kaadidiisa ha u meel dayo waxaa lagama maarmaan ah inuu masalan godadka yaryar iyo waxaa iska ilaaliyo si dee isaga ama aan dhibaata ugaga imanin oo xayawaan intuu ka soo boodo aanu isaga ugu waxyeelaynin ama xayawaan yaroo daciifa aanu ugu waxyeelaynin waxaa walaalayaal ka mida aadaabta aadna inooga maqan innaga maanta waa inuu qofku iska ilaaliyaa inuu ku xaajo guto dadka harkooda waddadooda meesha ay ku sheekaystaan waa wax aada inooga maqan innaga maanta waayo dadka ayaynu dee aynu ku dadadka gaaladaa baynu ku sheegi jirnay inay markaa meel walba ay iskaga saxaroodaan oo iskaga kaajaan innaguna tabti oo kale ayaynu noqonnay rasuulkuna sala allahu alay sl wuxu uhi itaqu laacilayn war waxaa iska ilaalisaan waxa lacnada dadka soo jiida labada shay ee lacnada dadka soo jiida iska ilaaliya baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waa maxay baa la yidhi rasuul allahu labada shay ee lacnada soo jiida dee waa ka ka dhiganaya buuhi khalaaga iyo suuliga dadka waddadooda iyo harkooda dadka waddadooda iyo harkoodii ayuu suuli ka dhiganaya oo xaajadiisii ku gudanayaan markaa walaalayaal waa inaynu aada iyo laxaad uga digtoonaanaa waa inay xishoodaan dadka waaweyn ee gidaarada kaadida la fadhiisanaya ama saxarada la fadhiisanaya dariiqyada iyo waddooyinka la marayo gidaarada dadka waa in aada iyo laxaad la ysaga ilaaliya qaar baa basaska dhexdooda iyo meelaha marka la taagan yahay imika iskaga qabanay waa akhlaaq xumo iyo dabdarre aada iyo laxaad weyn weeye walaalayaal waayo guryihii baa jira meel walba maanta xamaamiyadii baa laga sameeyey nadaafaduna walaalayaal diinta ayay ka mid tahay saxaxumo ayaa ka imanaya iyo cudur ayaa ka imanaya marka saxaradii iyo kaadidii meel walba la dhigo dalkana haddayna walaalayaal nadaafadiisa ka shaqaynin dee waynu ku cuduro cudurro inagu gelayaa marka baaraka allahu fiikum diinteenna ayaa walaalayaal sida ayna faraysee aada iyo laxaad ha loo digtoonaado aada iyo laxaad waxyaalaha ha looga digtoonaado ha laysaga jiro waxaa aadaabta ka mida in qofku aanu sara joog ku dhammaysanin xaajadiisa waayo waxay markaa sidaasi ay diidaysaa ama ay ka hor imanaysaa dee mas-uulnimadii iyo caadadii wanaagsanayd waxaa laga yaabaa in ay wax ka soo gaadhaan oo markuu taagini xaajadii ku guto dee inay markaa rushe iyo wax ka soo gaadhaan baa dhici karta way bannaan tahay oo rasuulka sala allahu alay slam waxaa laga wariyey inuu tegey meel qashin ah dabeetana isaga oo taagan ayuu kaajay waa xadiis rasuulka sala allahu alay slam ka sugnaaday laakiin sida aadaabta ahi marka aanay meelaha qashinka iyo ahayn in markaa fadhi lagu xaajo guto ayaa wanaagsan waxaa walaalayaal aadaabta ka mida inaanu qofku ku istinjaysan gacantiisa midig oo uu qurunka ka ilaaliyo gacanta midig waxaa warinaya xadiida cabdiraxmaan ibnu zayd ninka la yidhaah ayaa wuxuu yidhi waxaa lagu yidhi salmaan nebigiinu shay kasta miyuu idin baray xataa sida aa saxarada markaasi a u gudanaysaan ayuu idin baray rasuulkiinu miya haa buu idhi wuxuu noo diiday rasuulku wuhi inaan qiblada qaabilno ama kaadi ama saxaro inaan gacanta midig ku istinjaysano ayuu noo diiday waxaa aadaabta ka mida inuu markaa masalan qofku marka uu gacanta bidix ku istinjoodo inuu markaa gacanta dee wixii urahayd ka suuliyo oo uu masalan camuud iyo hadduu saabuun iyo helayo inuu ku suuliyo iskaga tiro intaa waxaynu kaga tegaynaa walaalayaal aadaabtii ay lahayd xaajo gudashadu waxaynu u tegaynaa waysada waysada walaalayaal ilaahay baa inagu faray kitaabka qur'aanka yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn ilaahay wuxuu uhi kuwa aliya nebi rumeeyo markaa doontaan salaada inaa u kacdaan wejiyaalkiina maydha gacmihiinana maydha ilaa xusullada madaxyaalkiinana masaxa lugahana maydha ilaa kuraamaha rasuulkuna sala allahu alay slam wuxu uhi laa yaqbalu lahu salaata axadikum midkiin salaadiisa ilaahay aqbali maya idaa axdada xataa yatawada markaa ay waysadii ka jabto ilaa uu weysaysto ilaahay salaad ka aqbali maayo culimada muslimiintuna way ku kulansan yihiin waysada oo waa waxyaalaha diinta barashalaanta lagu ogaaday waysadu haddaba fadli dheeraada ayay leedahay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi marka uu addoonku weysaysto ee uu luqluqdo wax alle wixii gef ahaayoo dhan baa afka ka baxaya marka uu sandaarsado waxa sangiisa ka baxaya wax alle wixii gef ahaa marka uu wejiga maydho wejiga wax alle wixii gef ahaa ayaa markaas iyaguna ka baxaya marka uu labada gacmood maydho waxa gacmahana ka baxaya dembiyaalkii laacidiya hoostooda ay ka baxaan marka uu madaxa masaxo dembiyaalka oo dhan baa madaxa ka baxaya ilaa ay dhagaha hoostoodana kasii baxaan labada lugood marka uu maydho jafafgii lugaha uu ku qabtay oo dhan ayaa iyaguna cidiyaha lugaha hoostooda ka baxaya markaa socodkanuu masaajidka u soconaya iyo salaaduba waxay u noqonayaan wax dheeraada ayay u noqonayaan waayo dembigiisiiba waxa lagu dhaafay waysadii ayaa lagu dhaafay rasuulku sala allahu alay slam xadiis wuxuu ku yidhi saxiixa alaa adulukum calaa maa yamxu lahu bilkhataaya war ma ydin tusaa wuxuu ilaahay ku tiro gafafka derajooyinna ilaahay dadka uu kor ugu yeelo waxay dhaheen haa rasuul allah isbaaqu lwuduu'i cala almakaari rasuulku sala allahu alay slam wuxuu waa waysada oo la dhammaystiro oo la taam yeelo xilliyada la kuhanayo ee qabowga daranaya ay jiraan wa kasratu lkhuda ila almasaajid iyo socodka iyo tallaabada oo masaajidda loo badiyo waintidaaru salaa bacda salaa iyo markaad salaad tukato oo masaajidka aanad ka soo boodine aada sugto salaada kale markaa fadliga waysaduna walaalayaal sidaas ayuu qaali u yahay haddaba waysadu waxay leedahay faraa'id bay leedahay ama arkaan lagama maarmaan u ah oo haddii mid ka mida la waayo salaa waysadaasi aanay noqonaynin mid sharci ah waxa ugu horeeya niyo niyana waxaynu uga jeednaa ama ay tahay waa inuu qofku maskaxdiisa geliyaa inuu weysaysanayo ilaahay raali noqoshadiisana ku doonayo xukunkiisiina u hoggaansamayo waana camal qalbiyahoo qalbiga ayaa laga qabtaayo qalbiga ayaa laga niyeeyaa waxaana la yidhaha qasdu shayin muqtarinan bificli waa shay aada u qasadood falkiisiina la xidhiidhiso ayaa la yidhahdaa niyada marka carabka wax shaqoo ay ku leedahay ma jirto rasuulkuna wuxuu uhi innama alacmaalu binniyaat camaliyaalku waxay ku ansaxayaan niyooyin qof walibana wuxuu niyeeye ayuu leeyahay waxa markaa uu noqonayaa ka labaad in la maydho labada gacmood wejiga in la maydho mar keli ah waa faradka oo biyaha la wada gaadhsiiyo markaa wejiguna wuxuu noqonayaa timuhu caadi ahaan halka ay ka baxaan ilaa lafdaa garhka dherar dheg ilaa dheg ballan intaas ayuu noqonayaa waa in intaas si wanaagsan loo maydhaa dadka qaar baad arkaysaa intay markaa soo feedhaan oy markaa foodan soo yar qurxiyaan dabeetana meelahanuun soke waysadii markaa gacanta ku ekaysiinayo ka yar dhowrayo foodaasi inay ka yar baaba'do looma baahno markaa walaalayaal waa in la gaadhsiiyaayo waysada si wanaagsan loo gaadhsiiya haddii kale qofka markaa ka doorbidayo waysada feedhashadiisa iyo foodaa yare uu soo nabay waxba kama jiraan waysadiisa rukniga saddexaad waxa weeye in la maydho labada gacmood ilaa kuraamaha maca almirfaqayn waa in la maydhaa oo hadiga rasuulka sala allahu alay slam ayay ka mid ahayd inuu macal xusullada maydhi jiray ka afraad waxa weeye madaxa in la masaxo madaxa in la masaxo ayaa iyaguna fardiyaalka ka mid a haddaba rasuulka sala allahu alay slam markaynu u noqonno bal sida madaxa uu masixi jiray waxaa laga hayaa saddex arrimood baa rasuulka sala allahu alay slam ka sugnaaday madaxa dhammaantii inuu wada masaxay welibana wuxuu samayn jiray intuu saa gacmaha isugu qabto ayuu sidaa madaxa odhan jiray intuu xagga dambe gaarsiin jiray dabeedna xaggan uu soo celin jiray madaxa inuu wada masaxay rasuulka sala allahu alay slam waa ka sugan tahay waxaa kaloo ka sugan inuu cumaamad masalan madaxa ugu duubnayd uu dhammaanteed wada masaxayna rasuulka waa ka sugan tahay oo camr ibnu umaya ayaa wuxuu yidhi rasuulka ayaan arkay oo cumaamadiisa iyo labadiisa khuf masaxaya ayaan arkay buuri waxa kale oo rasuulka sala allahu alay wasalam ka sugnaatay inuu iyadoo ay madaxa wuxu saaran yihiin halkaa foodana masaxay inta kalena cumaamadii uu wada gaadhsiiyey ayaa rasuulka sala allahu alay slam ka sugnaatay laakiin hadiga rasuulka waxaan ku jirin inkastoo dee madaahibta qaarkeed ay qabaan oo rasuulka laga haynin in madaxaun in yar laga masaxo madaxaun in yar in laga masaxo rasuulka sala allahu alay slam kamay sugnaanin sidaa daraaddeed ayaa waxay tahay in markaa madaxa la wada masaxo oo la wada gaadhsiiyo waxa markaa faradyaalka ugu dambeeya waxa weeye lugihii in la maydho macal kuraamaha labada lugood waa in la maydhaa macal kuraamahana la raaciyaa oo inta faradkaahi waxa weeye un waa kuraamaha welibana waa in aad iyo laxaad looga digtoonaadaa oo marka la maydhayo kuraamahaas iyo cidhbaha iyo waa in aad iyo laxaad loogu foojignaadaayo had iyo gooraale biyuhu waa ka yaraadaan waa la dhaafdhaafaaye waa in si wanaagsan loo maydhaa waylun lilacqaabi min annaar rasuulku sala alla alay slam uhi hoog baa u sugnaaday cidhbaha naar xaggeed baanu uga sugnaaday waayo si wanaagsan baan loo maydhin waxaa markaa ku lix noqonaya arkaanta ay waysadu leedahay tartiibta oo sidaa aynu soo sheegnay loo kala tartiibiyo oo masalan dee qofku marka uu niyeeyo uu wejigii maydho gacmaha uu ku xigsiiyo madaxa uu ku xigsiiyo lugaha uu kusii xigsiiyo oo aanu isweydaarinin hadduu masalan lugihii ka bilaabo oo haddana madaxa ku xigsiiyo waysadiisu waxba kama jiraane sidaa ilaahay inoogu sheegay ee inoogu kala tartiibiyey waa inuu qofku u weysaystaa haddii aynu sunnayaasha intaasi waxa weeyaan faradkii weysadu ay dhahayd sunnayaasha weysada waxaa ka mid a inuu qofku marka weysanaya bismi illaah yidhaahdo waxaa ka mid ah cadayashadii inuu markaa qofku cadaydo rasuulkuna sala allahu alay slam wuxu uhi haddaanan ummaddayda ku dhibahaynin waxaan fari lahaayoon ku waajibin lahaa inay weyse kasta agteeda ay cadaydaan waxaa kaloo rasuulku sala la alay sl asiwaaku madharatun lilfami mardaatun lirab cadaygu afkana wuu daahiriyaa ilaahayna wuu raalli geliyaa marka waktiyaal fii jamiici alawqaat yacni waa cadaygu waa mid sunno ah weliba waxa uu aada u sii daran yahay sunanimadiisu markau qofku weysaysanayo iyo markuu salaada u kacayo iyo markuu qur-aanka akhrisanayo iyo marka uu hurdo ka soo baraarugayo iyo markuu afkiisu isbedelo siiba walaalayaal rasuulku sala allahu alay slam wuxuu aada uga hadlay dadka toonta iyo basasha cuna ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam aada uga hadlay waxaanu yidhi qofka basal ama toon cunaa falaa yaqrabanna masaajidana yuu usoo dhowaanin baa rasuulku sal la sl masaajidayada masaajidayada yuu usoo dhowaanin ha ka dheerada meeshaanu ku tukanayno ayaa rasuulku yidhi waayo toonta iyo basasha iyo ur bay leeyihiin wixiiba waxa isku fuuqsaday baa maanta laynagu ibtileeyeyoo waa sigaarka sigaarka weeye markaa walaalayaal waxaan idinku naseexaynaynaa marka u horaysa inaa lacagtiinna aydaan gubin inaydaan nafdiinna gubin inaydaan sambabkiinna iyo wadnihiinna waxyeelin oo aad iska daysaan waxba idiin tari maayeen qiiqaasi haddaad dayn weydaan masaajidda hawla soo dhowaanin xilliyada salaada iska ilaaliya iska cadaya ka luqluqda hadduu idinka bii waayo dee meelihiina iskaga tukada meelihiina iskaga tukada dadka hala soo dhexgelina ya yacni dadka qaar baad arkaysaa isagoo haystada aad mooddo masaajidkii soo gelaya waxaan xasuustaa beri taraawiix saf dhan nin looga wada tegey siduu midba markaa taraawiixii markuu laba ragcadood ku tukadabu ka baxayey midba siduu uga baxayey ayuu safkii keligii ku noqday markaa walaalayaal baaraka allah fiikum aada ha la ysaga ilaaliyo cadayguna walaalayaal xilli walba waa sunna baynu nidhi waxaa dhacda bisha ramadaan in dadku ay yidhaahdaan cadaygu soomka waxbuu yeelayaa siiba gelinka dambe marka ay gaadho markaasaa cadayga la yska ilaaliyaa oo dabeedna afgeenu iswada bedelaayo karaahiya ay ka dhacdaan meelahaynu isugu nimaadno waxa weeyaan walaalayaal cadayga xilli walba waa la sunneeyey soomkana waxba kaa yeeli maayo salaada casar baad cadaynaysaa shanta galabnimaad cadaynaysaa adigoo sooman waxaan rasuulku sala alla alay slam sheegayuu leeyahy lakhaluufu fami saami atyabu cinda allahi min riixi lmiski qofka sooman afkiisa luunka iyo urta ka imanaysa riixul miski ka udgoon dee maaha markaa waxaan ka muuqanaya iyo huradan ilkaa ka muuqanaysa maaha markaa walaalayaal waa in sidaa loo fahmaa waa neefdaa markaa ka soo baxaysa ayaa ilaahay agtiisa ka udgoon riixul miski marka waa intaa lagu baraarugaayo xilli walba la cadaydaa imaamu nawowi ayaa xataa qaba inaan gelinka dambe aanay karaahiye ahayn oo la cadayn karo waxaa ka mida sunnayaasha weysadu ay leedahay masalan qofku inuu kafafkiisa iyo gacmihiisa inuu maydho luqluqashada inuu luqluqdo inuu sandaarsado weliba waxaa layna faray inaynu markaynu luqluqanayno iyo sandaarsiga iyo inaynu ku xeel dheeraanno ilaa an takuuna saa'iman waxaa layidhi inaad sooman tahay mooyaane haddii aada sooman tahay ayada si sahla baad u luqluqanaysa ad u sandaarsanaysaa waayo rasuulku ilaa an takuuna saa'iman fa birifq wuxuu ihi haddii aada sooman tahay si sahla u luqluqo u sandaarso macnaha haddii aad aada ugu xeel dheeraato oo aad khaaaq tidhahdood biyihii aada isu geliso oo dabeedna ay kugu siibtaan waxaad noqonaysaa qof gaboodfa la yimi soomkiisana uu jabo laakiin caadiyan adoo iskaga luqluqanaya xataa haddii ay kugu siibtaan soomkaaga waxba noqon maayo waxaa ka mid a xubnaha in saddex saddex loo maydho saddex saddex xubnaha in loo maydhaa sunnayaasha ayay ka mid tahay hal mar waad maydhan karta waaxid waaxid sigeenu sheegnaa yacni marka la biyo waayo un maaha eh yacni adoo caadiyaba marmar waad ka dhigi kartaa laakiin saddexda ayaa suna inaad xubin walba saddex maydho inaad markaa midigta ku horaysiiso ayaa wanaagsan sida gacanta midig iyo lugta midig iyo inaad markaa xubnahana aad gacanta marisaa sunnayaashay ka mid tahay inaad xidhiidhiso oo aad xidhiidhiso xubnihii markaad maydhayso ood kala qallajinna sunnayaasha ayay ka mid tahay dhegaha masixitaankoodu sunnayaasha ayay ka mid yihiine kama mid aha faradyaalka weysadu ay leedahay waxaa kaloo ka mida sunnayaasha in qofku intii waajibka ahayd mooye inta kalena uu sii dheereeyo oo masalan wejiga intaasuna aanu intuu dheerayn karo maydhidda uu gelin karo inuu geliyo masalan xubnihii waxaanu idhi ilaa suxullada iyo ilaa kuraamaha ayuunbuu faralku yahay inaad ilaa cududayo intaasoo dhan soo maydhood kubka bartankiisa gaadhsiisaana sunnayaasha ayuu ka mid yihi maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi ummadaydu maalinta qiyaamaha waxay iman ayaga oo foodahoodu ay cad yihiin oo xubnahoodu ay garan yihiin raadkii waysada daraaddeed marka qofkii awoodu helay inuu dheereeyo ha dheereeyaba rasuulku sala allahu alay slam yidhi waxaa ka mida walaalayaa sunnayaasha ay weysadu leedahay ee aada moodo inaynu yar dhaabsannahay biyaha waa in wax kugu filan aad ku weysaysataa siiba dee meelaha qasabadaha leh waa inaad biyaha si aada us oo masalan markaad gacanta ku shubato aad qasabadii xidhaa haddana markaad u baahato laakiin intaad halka ugu dambaysa geysa fararaqaad kaga siiso oo aad biyo badan halkaa ku isticmaashaa waysadaadii karaahiye ayay gelinaysaa dabeetana ajrigeedii baa nuqsaamaya markaa walow waxay xataa culimmadii haddaad badda dul fadhido waa inaanad xubinkaagaasi inuu u baahan yahay waa inaanad qaadin wax ka badan intuu u baahan yahay wax ka badan waa inaanad qaadin waysada oo keliya maaha hudheelladaa aynu gelayno ee biyaha yare qasabada in u samaystay xamaamka masalan tuush kale yacni waxay diinteennu ina faraysaa inaynu dhexdhexaysanno oo intaynu u baahannahay mooyaane wax dheerada haddaad wax dheerada isticmaasho oo qasabada intii halkii ugu dambaysay intaad dhigto aad tira waan ku faraxanaya ama waan ku maydhanaya oo halka ugu dambaysa aad dhigto oo dabeetana aad ilaa labaatan litir isticmaasho dee dembi bay kugu noqonaysaa marka waa in wax inagu filan aynu ku weysaysanaa hadday weyse tahay iyo haddii ay waxyaalaha kale sida maydhashada iyo ay tahay faraxalka iyo waxaa markaa sunnayaasha ka mida inuu qofku ducaysto marka uu weysaysto inuu ducaysto ayaa sunnayaasha ka mida oo subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa astakfiruka waatuubu ilayka uu yidhaahdaa yacni waxaa ilaahw nasahnaan baa kuu sugnaaday oo waan ku nasahayaa anigoo welibana ku mahadinaya waxaan qiraya alla xaq lagu caabuday inaanu jirin adiga mooya dembi dhaaf baan ilaah ku weydiisanaya waanan kuu toobad keenaya allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutatahiriin ilaahay waxaad iga yeeshaa kuwa toobadkeena kuwa wax isdaahiriyana iga yeed laba ragcadood qofku dabadeed inuu tukado oo ragcatayl wuduu la yidhaahdo ayaa sunnayaasha ka mida waxaynu intaa kaga gudbaynaa sunnayaasha ay weysadu leedahay waxaynu u gelaynaa waysada waxa buriya waysada walaalayaal waxa buriya dhowr arrin kow ka u horeeya waxa weeye waxaa ka soo baxa qofka xaggiisa hore ama xaggiisa dambe meesha lagu xaajo gudanayay waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi laa yaqbalu lahu salaata axadikum idaa axdasa xataa yatawada midkiin ilaahay salaadiisa aqbali maayo marka uu xadase ay ka jabto ilaa uu weysaysto waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi hadduu midkiin calooshiisa wax ka helo dabeetana uu shaki ka calooshibaa masalan sanqadhay oo qululaysay markaasaa waxa uu ka shakiyey wax ma ka soo baxeen mise kamay soo bixin falaa yakruj mina falaa yakhrujana min almasjidi xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan yuu ka bixin masaajidka baa rasuulku yidhi ilaa uu sawt ka maqlayo ama uruu ka helayo macnaa ilaa uu ka yaqiinsanayo inay wax ka soo baxeen yuu markaa ka bixin oonu odhanin tahaaradii way kaa jabtay markaa ta u horaysa waa waxaa ka soo baxay xagga hore ama xagga dambe ayaa weysadii burinaya waxaa kaloo weysada burinaya annawm lmustaqriq hurdada weyn ee qofka wax dareenahi aanu ku hadhaynin isagoon weliba badhidana dabada qabadsiinin isagoon badhidana dabada qabadsiinin ee sinihiisa isaga seexday hadduu qofku gam'o waysadiisi way burtay haddiise uu seexday isagoo barida dhulka qabadsiiyey waysadiisii waxba ka noqon mayso waayo waysadu sideeda naaqid uma aha oo waysada uma buriso hurdadu waxaase wixii burinayey baa marka qofkan dareenku ka tago ee uu seexdo wixii burinayey baa yimaada marka haddii qofku noom iyo hurdo mustaqriqa uu galo waysadiisii way ka buraysaa waa inuu dib u weysaystaa waxaa ka mida waxyaalaha waysada buriya dee qofka oo caqligii ka suulo ama waali ama miyir doorsoon ama sakhrad ama suuxin ama masalan dee dawo mar haddii ay ka tagto qofka caqligii hadduu ka suulo isagana way ka burtay waysadii oo hadduu wayse qabay hadda wayse uma jirto waxaa ka mid a waxyaalaha waysada buriya farjiga oo lagu taabto la taabto ayadoon wax idin kala dhexeeya aanay jirin xubinkaa taranka rasuulku sala la alay sl uxuhi man masa dakarahu falaa yusalli xataa yatawada qofka xubinkiisa taranka taabtaa yuu tukan ilaa uu weysaysto manafda biyadihi ilaa dakarin rasuulku sala la sl waxaa kaluu yihi qofka gaarsiiye gacantiisa xubinkaa taranka laysa duunahu satr iyadoon wuxuu kala dhexeeya mare iyo aanay jirin faqad wajaba calayhi alwudu weysaysi ayaa ku waajibay baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waxaa ka mid ah waxyaalaha waysada buriya cunidda hilibka geela cunidda hilibka geela maxaa yeelay xadiis sugan jaabir binu samura laga warinayo nin ayaa rasuulka weydiiyey anatawada min luxuumi alghanam rasuul alla ma ka weysaysanaa hilibka adhiga wuxuu ihi inshiit tawada haddaad doonto ka weysa haddaad doontana ha ka weysaysanin waxaa kaluu ku yihi anatawada min luxuumi libil hilibka geela ma ka weysaysanaa qaala nacam tawada min luxuumi libil hilibka geela ka weysaysa baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waa xadiis sugan markaa bacdabaaba rasuulku ina yidhi ka weysayso waa inaynu ka weysaysanaa waa inaynaan odhanin maxaa looga weysaysanayaa yacni ur buu leeyahay iyo waxyaala innagu waa inaynaan cillo iyo wuxu samaynin oo inaan odhanin beryaha saabuun iyo waxbaan la haysanino iminka saabuun baynu haysanaa gaas iyo waxbaynu iska marinaynaayo wax ur inagu hadhi maaya nabiyullaahi maxamed baa yidhi ka weysaysa waa inaynu ka weysaysanaa sidaynu kaadida iyo saxarada laynoo yidhi markaa ka isijooda oo ka weysaysta ayaynu uga weysaysanaynaa waxay dadku isweydiiyaan siiba rabadaanada masalan baalka in saambuusaan la yidhaahdo ayaa hilib geel baa kollay lagu sameeyaabaa la yidhaahdaa oo ay wax ka galaan kaa kaama laga weysaysanaya dad baa iskaba daayaba waayo markaba salaadii baa la gelaya kaas waxba laga weysaysan maayo saambuusaa waayo waa wax magacnimadii hilibnimoba uu ka tegey waa wax yaroo basala iyo in yaroo hiliba iyo in yaroo wax kale wax yaroo laysku markaa daqiijiyey weeyaanoo magacii hilibnimoba ka tegey weeyaan marka waxba saambuusaa isaga laga weysaysan maayo waxyaalaha culimmadu ay isku khilaafeen waxaa ka mid a xagga waysada jabiddeeda taabashada ruuxa dumara la taabato iyadoon wax idiin kala dhexeeyaa aanay jirin waysadii ma ku buraysaa mise kuma burayso waa taqaanaan madhabka imaamu shaafici waa ku buraysaa buu leeyay mar haddii laba qof oo waaweyn oo isgeyo oon wuxu kala dhexeeyaa aanay jirin waysadii waa ku buraysaa bay madaahibta qaarkood markaa iyagu ku xidhayaa jira shahweye haddii dan iyo qasad uu jiro taabashadii waa ku buraysa haddiise isku dhacaadiya uu yahay kuma buraysa weysadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam xaggiisa marka loo noqdo waxa ka sugnaatay waxay sugan ku soo aroortay annahu qabala bacda nisaa'ihi uma kharaja ila salaa walam yatawada rasuulku sala allahu alay slam inuu dumarkiisa qaar ka mida dhunkaday isagoo wayse qaba salaada dabeed u baxay aanu weysaysanina waxaa kaloo caaisho laga wariyey inay tidhi waxaan seexan jiray rasuulka hortiisa ayadoo labadayda lugoodna ay ku fidsan yihiin qiblada qibladiisa marka uu dabeedna sujuudo way qanjiidin jiray bay tidhi markaasaan lugaha ka laabi jiray marka halkaana dee inay lugaheedaasi bannaayeen mare u kala dhexaysay lama kala caddaynin waxa kale oo ayana caisha laga wariyey inay tidhi habeen habeenada ka mida rasuulkii firaashka ka waayay dee dumar badanna rasuulku waa qabay dabeedna waan yar dayda-ay bay tidhi gacantaydiibaa dabeedna waxay ku dhacday bay tidhi calaa batni qadamayhi labadiisa yacni baaboco ee lugta ayay ku dhacday bay tidhi gacantaydii isaga oo masjidka ku jira oo ay markaa sidaas u taagan yihiin marka rasuulkuna kamuu weysaysan waxaan u lahaa marka allahuma inii acuudu biridaaka min sakhadik waacuudu bimucaafaatika min cuquubatik waacuudu bika minka laa uxsii hanaaan calayka anta kama asnayta calaa nafsik taas ayuu lahaa oo wuxuu lahaa ilaah waxaan magan gelayaa caafiyadaadan cuquubadaada ka magan gelaya adiga ayaan ku magan gelaya adaan kaa magan gelaya taal noqoshadaada ayaan cadhadaada ka magan gelayaa ammaanna ma koobaya ilaahay ow adigaan ku ammaano si aad nafdaada u ammaantay ayaa tay marka axaadiistaas oo dhan waxay u daliishadeen culimmadu inaan ruuxa dumara taabashadeedu aanay weysada burinaynin sidaasaan idiin sheegay dee waa jiraan markaa culimmadaa qabtaa sida madhabka imaamu shaafici oo kale in laga weysaysanayo intaa marka aynu kaga tagno weysadii waxaynu u gelaynaa maydhashadii ayaynu u gelaynaa maydhasho qofku uu maydho rag iyo dumarba waxaynu isweydiinaynaa maxaa ku waajibiya maxaa maydhi ku waajibiya waxaynu leenahay waxa maydhi ku waajibiya haddii ay mani ka timaaddo biyaha taranku hadday ka yimaadaan hurdo ay kaga yimaadaan soo jeed ay kaga yimaadaan ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado qofkaas ay ka yimaadeene maydhi ayaa ku waajibay inuu maydho maxaa yeelay umu salama waxaa laga wariyey inay tihi umu salayn baa tidhi yaa rasuul allah ilaahay xaqa kama xishoodo ruuxa dumara ma lagu leeyahay maydhasho haddii ay ixtiraamto riyooto nacam idaa ra'at ilmaa haddii ay biyaha taranku ka soo baxaan way maydhanaysaa ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi marka haddii qofku ay biyahaasi ka yimaadaan ama soo jeed ha kaga yimaadaan inuu maydho ayaa waajib ku noqonaya waxa kale oo maydhiga waajibiya galma haddii labada qof ay isku sameeyaan iltiqaau lkhitaanayn labada qof haddii galma dhex marto walow biyaha tarankuba yaanay ka imanine maydhasho ayaa ku waajibaysaa walow biyaha tarankuba yaanay ka imanine labada ruux haddii ay isu galmoodaan maydhi ayaa ku waajibaya waxaa kaloo ka mida waxyaalaha maydhiga waajibiya dee ruuxii dumar ah hadduu ka gooc dhiiggaa xaydka ee caadada ama dhiiggaa dhalmada haddii uu ka go-ow ka dhammaado ayadana waa inay maydhataa oo ma cibaadaysan karto ilaa ay maydhato walaa taqrabuuna xataa yathurna fa idaa tutaharna faatuna min xaysu amarakum allah xadiid baana rasuulku sala allahu alay wasalam uu ku yidhi daci salaata qadra alayaam ka tag salaada qadarkii maalmihii aada xaydi jirtay maydho tukana waxaa ka mid a geerida waxyaalaha maydhiga waajibiye geerida ayaa ka mid a qofkii muslimka ahaa marka uu dhinto waxa waajib ku noqonaysa in la maydho waxyaalaha u waajiba qofka ayay ka mid tahay maydhigu waa in la maydhaa oo isagoo aan la maydhin aan la aasin waana waajib kifaayahoo dadkao dhan wada saaran waxaa ka mid ah gaalku marka uu soo islaamo isaguna inuu maydhaa waajib ayay ku noqonaysaa waxa haddaba isweydiin ayaduna leh marka aynu sidaa nidhi waxyaalahaasaa maydhiga keena qaabkii loo maydhanayey ama arkaantiisii ama faraa'idiisii maxay noqonaysaa waxaa lagu tilmaamaa faradyaalka ay maydhashadu leedahay laba arrimood keliya ayaa lagu tilmaamaa mid weeyaane anniya waa inuu qofku niyeeyaa haddii masalan uu jinaabo ka maydhanayo haddii ay ruuxii dumar aaxayd ka maydhanayso yacni waxaanuu u maydhanayo waa inuu niyeeyaa oo uu qalbiga geliyaa dabeetana ku dhaqaaqaa ka labaad wuxuu noqonayaa tacmiimu lmaa'i bilbadan waa inuu qofkii wada gaadhsiiyaa jidhkiisa biyaha waa inu wada gaadhsiiyaan timihii waa inu gaadhsiiyaan waa inu jidhkii wada gaadhsiiyaan weliba waa adag tahay yacni sidaa markaa gacmaheennu ay jidhkeenna wada gaadhaan aad iyo laxaad waa in loogu baraarugsanaadaan oo meesha ay gacantaadu gaari weydana biyaha aad ku shubtahay ood gaadhsiisaa oo markaa biyihii asalkoodii aad timi asalkoodii markaas aad wada gelisaa ood wada gaadhsiisaa haddii kale ood biyaha u falahfalaha iskaga siiso oo aanad meelaha laalaabmayo oo dhan aanad gaadhsiinin waxaa laga yaabaa weligaaba inaad jinaabo un lahaato oo anay cibaadadaaduba ansixin baa dhici karta markaa walaalayaal waa in lagu baraarugsanaadaan oo si wanaagsan loo maydhaa meelaha maydhayaalkoodu ay aad iyo laxaadka usii wanaagsan tahay in la maydho waxaa ka mida maydhiga maalinta jumcada oo kale waayo waa maalin dadku cibaado iyo salaad ay isugu imanayaan aadna waa loo adkeeyey gusluljumcati waajibun calaa kulli muxtalim qof kastoo qaangaadha waajib buu ku yahay ayaaba rasuulka sala allahu alay slam ka soo aroortay markaa maalintaa jumcada maydhashadeedu waxay ka mid tahay maydhayaalka sunnaha ah ee wanaagsan waxaa ka mid a maalinta labada cidood in la maydhaa ayaguna sunnayaasha ayay ka mid yihiin iyo meelaha majaamicda ah ee laysugu wada imanayo in la maydhaa ayagana waa sunni meelaha dadku isugu imanayaan oo dhan in loo maydho oo qofku markaas aan la karaahiyeysan ayaduna waxay ka mid tahay maydhayaalka sunnaha ee aadka iyo laxaadka laynoo markaa faray ayay ka mid tahay markaa walaalayaal waa inaynu aad iyo laxaad ugu dadaalnaa maydhashada inaynu dhammaystirno oo aynu jidhkeenna wada gaadhsiinno biyaha waa inaynu aad iyo laxaad ugu dadaalnaa waxaana walaalayaal habboon dee wax kastoo markaas qofku uu qabanayo inuu u cilmi lahaado ayaa wanaagsan marka masalan qofka haddii dhowr maydhi lagu leeyahay masalan xayd iyo jinaabo iyobaa kulmay ama jumco iyo ciid iyobaa kulmay ama jinaabo iyo jumco ayaa kulmay markaa hal maydhi keliya haddii uu wada niyeeyo ayaa ugu filan hal maydhi keliya ayaa ugu filan yacni inaad mid walba gaar ugu maydhato mar axaylka u maydhato mar jinaabadii oo haddana mar ciiddii oo mar jumcihiio aada sidaa u kala saar saartaa waxa kaaga wanaagsan oo kuu gudaysa inaad hal mar uun aada u wada maydhatood niyeyso waxyaalaha wanaagsan waxaa ka mid a qofku inuu weysada sii horraysiiyo maydhashadana uu ka dambaysiiyo dabeed marka uu maydho kadib aanu waxba weyse damba la imanin yacni meeshuu doonaba ha taabto waxba lama qaydin markaa inaanu meel taabanayo inuu meel taabto waxaa laga wariyay caaisha inay tidhi kaana rasuulullahi laa yatabada bacda algusli maydhashada kadib rasuululahi moxamed ma weysaysan jirin waayo waxaa laga sunaya inaan weysada sii horraysiino markaynu weyse horraysiino kadib aynu maydhanno markaas sidaas weeyaan walaalayaal maydhashadu waa in aad iyo laxaad loogu dadaalaa waxaa aadaabta ka mida ay leedahay dee qofku inaanu dadka dhexdooda ku maydhanin maxaa yeelay cawrada asurideedu waa waajib cawrada in la muujiyaana markaas waa mid aan bannaanayn oo xaaraan ah markaa qofku meesha uu ku maydhanaya sidii aynu nidhi yacni markuu xaajada gudanayaba sidaynu nidhi meesha uu ku maydhanayaa aynu nidhi waa inuu xaajadii la durka ayuu la fogaada halka uu ku maydhanayaan waa inay markaa meel asturan ay noqotahay oo haddii ay bannaan oo kala tahay dee waa inuu la fogaada ayuu la durkaa inuu dadka dhexdooda uun istaagaa ma bannaana waxaa walaalayaal aynu intaa uga sii gudbaynaa maydhigaa kadib waxaynu u gudbaynaa innagoo tahaaradii ku dhex jirnaa gebagabaysiga gebagabaysiga ilaahay ayaa inoo sharciyeeyey وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا إلهي بأيدي haddii markaa xanuunsanaysaan ama socdaashaan ama masalan dee xaajo gudataan ama dumarkii a u galmootaan oo biyo weydaan waxaa u qasadaan baa ilaahay yidhi meel bannaan oo daahir ah waxaana ku masaxdaan wejiyaalkiina iyo gacmihiina ku masaxa ayaa la yidhi rasuulullaahi moxamed sala allahu calay wasalam waxau inoo tilmaamay in gebagabaysigu uu ka mid yahay waxyaalaha ummadda nebiyullaahi moxamed ay la gaarka noqotay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi uctiitu khamsan waxaa lay siiyey shan arrimood oon cid iga horraysay nebi iga horreeye aan la siinin waxa uu ku tilmaamay shanta arrimood musirtu birucbi masiirata shahr in layga sii baqdo oo layga sii argagaxo bil inta loo socdo markaan soo jiro in layga sii argagaxo ayaa laygu heliyy dadka markaa hadyigiisii sunnihiisa haystana wacanka markase laga taga hadyigii dee xagga kalunbuu isu rogayaayo boqol sannadood in loo socdo isagoo jira ayaa laga baqanaya oo la leeyahy halkan u inaga arkaya wina dul jooga waxaa kaloo rasuulku yihi wa jucilat liya alardu masdan wa tahura waxaa layga dhigay dhulka masaajid iyo midaahira waayo ummadihii hore meelaan masaajid hayn kumay tukan jirin manay ku gebagabaysan jirin fa ayumaa rajulin min ummatii rasuulku wuxu uhi nin alliyaalyo ninka ummadayda ka mida adrakat salaa salaadu ay soo haleesha falyusalli ha tukado isagoon masaajid iyo biyatoon haysan waayo wuu iska gebagabaysanayaa dhulkiisaasuu ku tukanaya haniimooyinkana waa lay xalaaleeyeyoo waxaa gaalada laga soo qabsado nebi iga horreeyeyna cid iga horraysayna looma banaynin waxaa laysiiyey buu rasuulku sal ly slm shafaacada weyn ee cudmada waxau ahaa nebigu mid loo diro tolkii oo keli ah wabucuthu ila annaasi caam anigana dadka oo dhan baa lay diray halkaa waxaa rasuulku sala allahu alay slam aynu ka wadanay uu ku tilmaamay waxyaalaha khasaa'ista ummaddan ilaahay gaarka uga dhigay inay gebagabaysigu ka mid yahay haddaba gebagabaysi markaynu ka hadlayno waxaynu leenahay gebagabaysiga maxaa keena sababaha keenaa maxay yihiin waxa bannaan qofkii waysada lahaa ama qofkii jinaabada lahaa ama gabadhii markaa xaydka lahay nagaadi iyo socdaalba haddii la helo sabab ka mida sababaha banneeya gebagabaysi inuu gebagabaysta u bannaan kow dee biyo ayaa la waayey biyihii ayuu kaba quustay maxaa markaa u bannaan dee inuu gebagabaysto laakiin ilaahay wuxuu uhi falam tajiduu maa'an aydaan biyo helin aydaan helintaa waxaa laga fahmayaa doondoon markay weyna dee biyihii hortuu doontayo jaharka weydiisaayo aada raadisaa marka aad weydo ayaad gebagabaysanaysaa laakiin haddaad jiritaanka kuugu xigo un intaad taabato markaad biyo ka weydo aad dabadda u baxdo tiraa waan gebagabaysanayaa ma banaano waa inaad hortu biyo raadisaa marka ugu horraysa xadiid cimraan ibnu xusein ninka la ilaa laga warinaya ayaa wuxuu yidhi rasuulka ayaanu safar la soconay dabeedna dadkii ayuu tukiyey nin buu arkay ka dheeraaday oo meel halkaasa taagan rasuulku sala allahu alay slam ninkii wuxuu ku yidhi maa manacaka an tusalliya warniyow maxaa kuu diiday inaad tukato wuxuuhi asaabatnii jinaaba walaa maa rasuul alla waan junubay buuhi biyana ma haysto calayka bisaciid fa inahu yakfiik rasuulku sala la sl ninkii wuxuu ugu jawaabay banaankanaa kugu filan isaga ayaa markaa wayse kugu filane banaankaa ku gebagabaysa buui waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi asaciid banaanku tahuurun waa mid daahirinaya liman lam yajid ilmaa qofkaan biyo walow toban sannadoodna ha ahaatee waxa kaloo sababaha banneeya ka mida haddii qofka ay ku taalla dhaawac ama xanuun buu qabaa wuxuu ka baqanayaa biyaha isticmaalkoodii inay xanuunkan kusii kordhiyaan ama bogsaadiguba kadib dhaco marka wuxuu taana ku gartay dee wuu soo jaribayo xanuunkana hor ugu soo dhacay ama dhakhaatiir baa uga warrantay ama dhakhaatiir ayaa uga warrantay markaa wuu gebagabaysanayaa taana waxaa laga wariyey jaabir inuu yidhi rasuulka ayaan safar ula baxnay nin naga midabaa dhagax ku dhacay madaxa ayuu dabeetana ka dakramay ninkii baa ikhtilaamay safar baanu u baxnay bay yidhahdeenoo nin naga midaa dhagax ku dhacay dhagaxii baa madaxa ka dakray ninkiibaa habeenkii dambe riyoodo isku ixtilaamay asxaabtiisii wuxuu hi hal tajiduuna li ruksa fi tayamum waar ma gebagabaysan karaa buui waa kama madaxii dee waa isku kayduusan yahay waxay ku yidhaahdeen asxaabtii maa najidu laka ruksa wa anta taqdiru cala almaal maadaama ay biyihiiba algan ku yaallaan annagu wax ruksada kuma hayna bay yidhahdeen ninkiibaa maydhay fa maata waa ka aguubtay dabeed nafdiba waa ka baxday markii dabeedna rasuulka aan u soo galnay ayaan arrinkii uga warranay bay yidhahdeen qataluuhu qatalahum waar way dileen buu hi allaha dile alaa saluuhu idaa lam yaclamuu war may weydiiyaan haddaanay garanaynin fa innimaa shifaau lcayi su'aal jahliga dawadiisu waa su-aala may weydiiyaan innamaa kaana yakfiihi an yatayamam war waxa ku fillayd inuu gebagabaysta buu yidhi oo markaa uu meeshan markaana maro saaro oo dabeetana dusha uu ka masaxa inta kalena maydho ayaa ku fillayd buu yidhi waxaa sababaha ka mida waysada banneeya haddii masalan ay biyuhu aada u qabow yihiin aad bay biyuhu u qabow yihiin waxaanu ka baqanayaa oo madihiisii ka qaali noqday in dhibaata ku imanayso haddii uu biyaha isticmaalo isla markaa laba arrimoodna ma hayo biyaha wuxuu ku kulayliyo ma hayo de hadday shooday halkan u taallo waa dabka un ha ku qabto ha diirsado amaa haddii masalan uu dee marka uu maydho wisdadi karayo wuxuu markaa isku dado uu haysto taana ma gebagabaysanayo haddii qofkii biyihii aaday ugu qaboobaadaan una arka inay waxyeela kaga imanayso wuxuu isku dado iyo biyaha wuxuu ku diirsado midnaba aanu haynin qofkaas waxa u bannaan inuu gebagabaysto camar ibnu alcaas ayaa wuxuu yidhi yacni iyagoo duulimaad ku jira ghaswatu daati salaasil ayaa wuxuu hi habeen aada u qabow badan ayaan isku ixtilaamay buui dabeedna waxaan ka baqday buu hi inaan halaagsamaba haddaan maydho dabeedna asxaabtaydii baan tukiyey buu hi salaadii subax markii aan rasuulka sala allahu alay sl usoo gallay ayay arrinkii u sheegeen dabeedna wuxuu hi yaa cumar yaa camar sallayta biasxaabika wa anta junub markaa waanu gebagabaysay wuxuu yidhi moormo waxaa tukisay asxaabtaadii adigoo jinaabale dabeedna wuxuu ku yidhi rasuul alla waxaan xasuustay hadalka ilaahay yidhi laa walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafihiina ha dilina ilaahay wuxuu aaday mid idiin naxariisanaya waan gebagabaystay dabeed rasuul alla wa sidaas ayaan ku tukiyey rasuulku sala allahu alay wasalam aad buu ugu qoslay waxbana mu odhanin marka halkaa waxaynu ka fahmaynaa inuu u sugay markaa rasuulku ku sugay ninkaa biyihii ku qaboobaadeen ee intuu iska gebagabaystay asxaabtiisii tukiyey rasuulku muu odhanin waxba kama jiraan gebagabaysiyaaga waxa rasuulka loo sheega inay dhaceen ama agtiisa lagu sameeyo ee aanu markaa diidin ama aanu nahyinna waxaa la yidhaha sunnihiisa ayay ka mid taho wuu sugay waxaa ka mid a sababayaalaha biyaha banneeya haddii ay qofkii biyihii u dhow yihiin biyii waa dhow yihiin laakiin nafdiisiibuu u baqanayaa ama xoolihiisiibuu baqanayaa ama ehelkiisiibuu baqanayaa ama masalan in ay dad rufaqa ah oo yacni ay wada socdeen inay ka tagaanoo halkaa ama gaadhiga inuu ka tago ayuu ka baqanayaa ama masalan dee qofkiiba waa xidhan yahay ama biyii ceel baabu dul joogaa biyihii wuxuu kula soo baxaa buu waayey waxyaalahaasoo dhan biyaha waxaa laga soo qaadayaa biyo aan jirin dabeedna qofkii wuu iska gebagabaysanaya de waxaabuu isleeyahy biyihii halkaasoo kaleo haddaad markaa aada doonato dee tuug baa markaa kuusoo weydaaran ayuu isleeyahay marka hadday biyihii uba dhow yihiin laakiin nafdiisa ama maalkiisa ama cirdigiisa ama rafaqo ka tegaysa ama gaari ka tegayay ama masalan waa xidhayo waa gaari waaye ama biyihii buu la soo bixi kari waaye taabahaasoo dhami hadday yimaadeen qofku waa gebagabaysanaya oo biyihii waxa markaa laga dhigayaa biyo aan jirin ayaa laga dhigayaa waxaa ka mid ah waxyaalaha gebagabaysiga sababta u ah biyo qofkii wuu hayaa biyihiisa wuxuu ugu baahan yahay hadda ama muddo kadib ayuu biyihii wuxuu ugu baahan yahay cabid inuu isagii cabo ama dee uu masalan cid kaloo markaa aadamiga ay cabto yani xayawaan kale uu cabo walow ayaan dad cun ahaynba ha ahaada baa leyi ama masalan dee waxbay ku qooshanayaan ama waxbay ku karsanayaan ama masalan dee nijaasay iskaga suulinayaan biyihii mar haddii baahiyahaas loo qabo ama cabidaas ama wax ku karsigaas oo aanay biyihiina wax ku wada filan aanay ahayn ama baahidaasi mid hadda taagan ha ahaato ama mid markaas imanaysa ha ahaatee qofku wuu iska gebagabaysanayaa markaa waxaa la yidhahdaa culimmadu haddaad adigu naftaada ugu bahdii haddii xayawaan muxtarami ay u baahdaanba waa isku mid meelahan oo kale waxay xusaan inaanu xurmo lahayn waxaa ka mid a qofka salaada ka taga eyga haddii uu dadcun yahay waxaa la yidhaha xurmo ma leh haddaw se aanu dadcun ahayn waxoogay biyo-ana aada haysato biyahaasoo doonaysa inaad ku weysa aygana haraad u dhimanayaan dadcunka ahayn waxaa laga maarmaana inaad siiso aygaas biyaha haddiise halkaa in adeerkaay oo taariku salaadi naftu haraad uga baxayso oo taariku salaad yahay cadow ilaahay weeyaana biyaha ay ku weysaysa isaguna halkaa ha u bakti xurmo male haraad ha u dhinto asay culimmadu caddeeyeen taariku salaadku waxaa xurmaha u leeyahay ma jirto marka waad iska weysaysanaysaa biyaha waxaa ka mid a oo ay culimmadu ku dareen haddii masalan qofkii biyihii waaba gaadhi karaya waana isticmaali karaya laakiin waktigii ayaa wax aada u yari ka harsan yahay waktigii baa wax yari ka harsan yahay oo hadduu markaa islee biyaha intuu soo doonayo soo shubanayo iyo kala wadaba salaadiiba ka baxaysa markaa gebagabaysiga u sahlan gebagabaysiga intuu ka gaadhsiiye markaa salaadii waktiga ha ka gaadho waxaad moodaa inuu inagu yar dheeraaday halkaa gebagabaysiga marka waxa lagu gebagabaysanayo iyo qaabka loo gebagabaysanayo iyo salaadii habeen dambe ayaynu insha allahu tacaala halkaa kasii wadaynaa wasalaamu calaykum raxmat ullahi barakaatu